wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad lagu soo bandhigayay dhalinyarada baratay halabuurka casriga ah ee beeraha munaasabadan oo ay dhalinyaro soomaaliyeed ku soo bandhigeen halabuur iyo fikrado ganacsi oo wax ka taraya caqabadaha kala duwan ee ka jira beeraha ardaydan oo muddo bil iyo bar ah ka qaybgalay tababar ku salaysnaa fikrado ganacsi hal abuur iyo xal u helidda dhibaatooyinka hortaagan beeralayda barnaamijkan waxaa si wada jir ah u fulinayay jaamacadda jamhuuriya iyo wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoy ujeedadu tahay dhiirigelinta dhalinyarada si ay door muuqda uga qaataan horumarinta wax soo saarka ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadashay agaasimaha waaxda maalgashiga iyo ganacsiga beeraha sowdamire waxaan arkaynaa oo waan ku raaxaysanaynaa oo aan daawanaynay dad aada u da-yar oo jiilka maxaa la dhahaaye fuuturka wadankan hogaamin doona ah oo runtii maxaan ku iraadaya ku haminaya inay samaystaan ay keenaan xalal ay ka sameeyaan maaragtay ganacsiyo si dadkeena iyo bulshadeena wax loogu taro annaga ka wasaarad ahaan waxaa maalmahan ka shaqaynaynay iyo kawaax ahaan brograam sidaan oo kaleete ah oo yara maaragtay ka ballaaran waxaa la yiraahdaa tartanka furan tartanka halabuurka furan ee maxay aheeday suuq uhelidda ama maxay aheeday access to market waxaa rabnaa caqabadaha suuqa ee ay la kulmaan haweenka beeraha tacbo ama kuwa suuqa ka ganacsada in xal loo keeno oo xal ku salaysan tiknolojiyad iyo hal abuur oo laga fikiray maxay aheeday lagu tartamo oo dadka halkaas ku tartamana ay helaan maalgelino ay helaan marka waa tii oo maxay aheeday kaleeto waxaana maxay aheeday waajib nagu ah inaa ilaa meesha ugu dambeyso aan dhalinyartaas iyo iyo iyo maxaa lahay tiimka jaamacadda aan daba socono ilaa ay ka guuleysato sidoo kale waxayana halkaasi hadal ka jeediyey gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda jamhuuriya doctor qaasin cabdi jamcaale iyo agaasimaha cilmi baarista iyo fidinta beeraha aamine cusmaan aidiyooyin badanaa lasoo bandhigaan i tink in faceka ugu horreeyey hadda ee tahay oo keliya hadda la wada joogo in faceka ugu horreeyey ardaydii ugu yaraan idiyooyin projectiyo kareed gareeyaan projectyada lasoo jeediyey dhammaantood haddii skeeli loo sameeyo lasii hormarayan waxaa ka arkaa inay fursado badan leeyihiin foshow qof walboo naga mida waa u kala horeeyaan aidiyooyinka sideedda lasoo jeediyay qaar waxaa arkaysaa dhehaysid labadan saddexdan waxay u baahnaa lahayn rayda way haddii maalgelin iyo horumarin saxa ay helaan maxaa la waxqabad rasmiya yeelan lahaayeen qaarkoodna haddaa aragtaa is dhehaysid waxay u baahnaa lahayn maybe laba fees oo kaleetood in ay sii maraan way ku kala duwan yihiin actually waxaa rajeynayaa hadda lix bilood oo kaleetooda wayfowad a soo socoto oo dadkan idiyooyinka ay soo jeediyeen iyo projectyada la kariyadgareeyay investmentii inay investible yihiin iyada laftirkeeda su-aalo badan ay u baahan tahay haddii qof ganacsada a u tagtid wuxuu ku weydiin doonaa su-aalo badan oo aadi isweydiineynin marka waa fiican tahay iyada laftirkeeda in investibilityga idiyada la fiiriyo iyo solutionka xalka rasmiga ee beeraleyda ay gaarsiineyso waxaan aada ugu faraxsanahay maanta in aan kasoo qayb gala munaasabadan quruxda badan anigoo matalaya jaamacadda culumta iyo teknolojiyadda ee jamhuuriya waxa aan marka ugu horeysaba rabaa in aan u hambaliyeeyo kontonka arday ee ka faa'iidaystay barnaamijka waxaan sidoo kale rabaa inaan si gaara ugu hambaliyeeyo inta dhammaysatay ee kontonkaas ka midka ah waxaan leeyahay waxaad tihiin pioneers waxa aad qudwo u noqon kartaan arday badan oo idinka dambeysa waxaad tusaale u noqon kartaan barnaamijkan quruxda badan ee juhdiga lagu bixiyay ee labada bilo socdo inuu guuleystay iyaguusan guuleysan in aad adinku xaqiijisaan waxaan ku faraxsanahay inaad ka faa'idaystaan barnaamijkaas insha allahu tacaala walaalahiin iyo asxaabtiin iyo cid walba oo rabta inay ka faa'idaysato la wadaaga kahortiga waa kahortigi ugu horreeyey waxaa rajeynaha inuu sii socon doono jaamacadda jamhuuriya waxay u mahadcelinaysaa waxay u mahadcelinaysaa bogaadinaysaa wasaaradda beeraha ugu dambeyn ugu dambeyn waxaa hadal ka qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka brofesor maxamuud maxamed maxamuud maanta waxaa xushmad weyn noo ah sharaf noo ah jaamacadda jamhuuriya oo yani horey wasaaradda ugu ballameen in ardo badan loo tababaro ardadiina sida hadda naloo sheega kontonkii ugu horreeyey la tababaray kontonkii markaa haddana waxay ku shaqay lahaayeen la baray research sameeyey project proposal soo diyaariyey oo arda kasta wuxuu soo qabanaya soo diyaariyey ballanku maantana yahay in la kala xulo oo loo xulo dad maaragtay marka fiiriya yacni kuwa guulaystay oo projectigoodu ay tahay mid u qiimo leh in mujtamaca soomaaliyeed loo bandhigo taasay u bilow ah kolley qofkii maanta ka harana berri uu ku soo baxaya waa muxuu ahay adduunka o dhan asaaso waa markii wax lagu tartamayo dadka dhan sooma wada baxaan qof unbaa ka guulaysanaysa marka waxaa marka annagana wasaarad ahaan sharaf noo ah inaan noqonnay wasaaraddii la bilaabato jaamacaddana u ah annagana jaamacadda ku faanayno in muxuu ahay ay ardadoodu maaragtay ay u soo diyaargaroobeen barnaamijka ardada iyo jaamacaddaba iyo wasaaradda yani qaybteena nagamida ee tababarkaa bixinaysay intaba maaragtay waa idinkugu awguraarinayaa waxaana rajaynayaa in maxuu ahay barnaamijkan uu wax badan yani u soo keeno waddanka meelo badan iyo gobollo badan hadda nala joogin inay idinkaga daydaan